subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha mayna waa labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacadda iyada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida daadad ku fatahay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan maaragta degmada macadeey ka soo bilaabo xadka jalalaqsi oo hiiraan ilaa balcad ku geyso fataahadii beertii horeo tagtine waa meeshii lamaad oo dhibaatada ugu darneed waxaad sidoo kale maqli doontaan waxyaabaha muslimiinta la gudboon maalmaha u dambeeya ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida minnesota oo ciidda u diyaargaroobaya kadib markii suuqyada la furay hase yeeshee waxaa intaasoo dhan ka soo horreynaya warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur bukhaari
mahadsanid maxamed dacwadii badda ee u dhexaysay dalalka soomaaliya iyo kenya oo la dhagaysan lahaa bisha dambe ayaa talaadadii shalay mar saddexaad dib loo dhigay mas-uul kiiskan la socda ayaa v o e da u sheegay in dacwaddaasi haatan la qaadi doono shan iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo tobanka bisha maarso ee sanadka dambe ee labada kun iyo koob iyo labaatanka kenya ayaa dalbatay codsigan cusub bishii hore iyadoo sababta uga dhigtay cudurka safmareenka ah ee covid nneteen laba jeer oo hore ayaa dib loo dhigay kiiska dhagaysiga dacwadda badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya malaayiin qof oo ku nool bariga hindiya iyo galbeedka bangaladesh ayaa laga daadguriyey deegaanada ay ku noolaayeen kadib markii ay aada ugu soo dhowaatay duufaan xoog badan oo laga cabsi qabo in ay dad badan ku leyso xadka labada wadan duufaanta anvan ayaa la sheegay inay noqon doonto tii ugu weyneyd ee hindiya iyo bangaladesh ku dhifato muddo sannado ah saraakiisha saadaasha hawada ayaa ka digay in saacadaha dambe ee arbacada maanta ah ay duufaanta ku habsan doonto gobolka west bangal ee bariga hindiya iyo gobollo ka mid ah bangaladesh dowladda bangaladesh waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in duufaantan ay ka khasaaro badnaato duufaantii sidir oo sanadkii labada kun iyo toddobadii dalkaasi ku dishay saddex kun iyo shan boqol oo qof dhinaca indiya duufaan sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashanka garaacday gobolka bari ee odisha ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad toban kun oo ruux dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanya nuur aynu ku bilownaa deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameeyey daadad ka dhashay roobab da'ay iyo webiga oo fatahay dhacdo tan oo kale ayaa sannadkii horena qabsatay dadka degan deegaanada u dhow degmada mahadaay ee gobolkaasi haddaba xaaladdu sida ay hadda tahay ayaa waxaan ka waraystay saalax fuleel xaaji oo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada mahadaay
maaragtay v o e aadaad umaqsantihiin mahaday sida ka warqabtaanba guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan maaragta degmada macadeey ka soo bilaabo xadka jalalaqsi oo hiiraan ilaa balcad ku geyso fataahadii beertii horeo tagtine waa meeshii lamaad oo dhibaatada ugu darneed wax waa gaareen laakiin wax la taabo karo oo ka dhacay ma jiraan bal hashaana usoo daadega tii tagtagaaya tani joogta qabay taagan tahay mahaday waa degmooyinka soomaaliya degmadii ugu dambaysi waaye oo maaragtay taladeeda ay aasaan hirshabeelle istiid laakiin waxay noqotay degmo dayacan oo waxdaneeya la'dahay bulshadeedana masaakiin atacbata ah isugu jirta beeraaley iyo xoolaaley dhibaato fada badan soo gaartay hadda roobka ugu dambeeya meegaanka oo farabadahay iyo webigaa isqabtay wax laga soo gaari hirshabeelle istiid walaa heer federaal ma jiraan ummadii bihiyay ku dhex jiraan waa dayacan yihiin hay-ad caalami oo maaragtay samata bixin oo gargaar wata mahaday ma gaarin waa garta soolokaal ee ma gaarin dowlada hirshabeellena aadkeed mahaday waa ka jeesatay inay jeesay iyo in kaleetana uma hayso waayo mas-uuliyiinta oo dowladda hirshabeelle mas-uulka ka ah waxa dad deegaanka shabeellaha shabeellaha dhexe u dhashay baarlamaan ha ahaado madaxdana ha ahaado gobol ha ahaato ku dhashay iyo u dhashiba mas-uuliyadeeda wax kama hayaan oo xilalkii middle central region waa gartay meelaha kale ka yimid a xilkoona faraha ku haya waa gartay mudane saalax ee, waxaad ii sheegtaa deegaanada ay fatahaaddu saamaysay hadda jiinaada fataxsaamisay waxa waaye sabca jaziira tuulooyin la yidhaaho eji uubaale dihilaade maaragtay intaa sabca jaziira liyaa xagka oo maaragtay waxay xaydhaahishaaalinaqa oo hiiraan jalalaqsi ay maaragtay degmada mahadii ay ka tirsan yihiin mahadayga wuxuu afar xaafadood ka meel shii la yidhaaho meel maaragtay oo la yidhaaho maaragtay buurfuule meel la yidhaaho xufar ciise shiidla baray buule axmed kulmis weyne inta nagedley oo la yidhaaho intaasoo dhanba waa saameeyeen sanadkii horena dalab uma go-in oo fataxaadii ku kala tagtay sanadkaana meedihii biyagareen waxay ku dhigeen fataxaadii lamaadaa ku baabicisay Wa- ilaale waa labaatan kun oo acre inta production oo mida beereed ahay oo baabaayo oo qarale oo diirle oo galeyla oo misigale oo wax kasta wax isugu jiro ciid gargaar oo u fadhiso koonka Waan gartay.
oo ilaahay lagu abuuri kasoo gaarsiisay ajar walaal waan gartay wadciga dadka hadda ay ku jiraan iyo meesha ay ku sugan yihiin iyo haddii wax khasaara nafa oo uu jiro wadciga oo maanta ku sugan yihiin wadciga oo wax bini'aadan shirka oona sankuneefa ah wax loo qaba lahay waaye meelaha buurarka iyo taagaga ee meelahaas iyo ninba ninkii meeshii shicay mato ayay isu kala qaxeen kalka sidaasay dhibaatadooda tahay oo daawo ma haystaan oo raashin ma haystaan oo hoy oy maaragtay cadceedaasnamadan iwaaba leerihiyo oy ka galaan ma haystaan protocolsayaal isbitaala ma haystaan oo tuulooyinku ku yaalo maaday waxaa ka koobaan tahay afartan iyo kow tuulo kalka meel oo protocolsa la leeyahay oo emergency ah oo la leeyahay oo walacaa laga qaba karaa kii umasha iyo kii jiro iyo kii macdinka malaria sooreysa iyo kii dacum ku dhaco loogula ordaa ma jiro haal oo dagaalo kuwii macdinta mishinkii maraykanka oo meeliisa ahayd kii keliya kenyada asagana daawo ma taalo iskool weyn waxaa ka yaala hal iskool dugsiga hoose dhexe iyo sare eh, Waa gartay.
ayaa ka jira waa gartay Inta badan hadday ku dhex yaalo waa gartay waad ii sheegtay in wax xidhiira aydan ka maqal dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo meel kale toona idinku xidhiir ma la samayseen aniga degma haddii inahay waxaan hoos nimaadaa dowlad goboleedka hirshabeellaan hoos nimaadaa ee dowlada federaal xaq uma leeni intilaabno walaakin laga yaabo ina maaragtid wax biha loo marinaayo iyo facebookyada inay ka war helaan laakiin hirshabeellane keediyay gabti soo kaloo bulshaweyne waxba oguma taalo waa gartay waxaad ii sheegtaa sanadkii hore in arrintan dhacdo waad ii sheegtay sanadkan way dhacday maxaa sabab u ah oo dhibaatadan ay u soo noqnoqonaysaa sababta waxa waaye mas-uuliyiinta ayaa xilkooda maaragtay waajibaadka oo shacbiga ka saaran ay humanitarian oo ah ayaa ma aragtay ka seexday amaba garashadaa ku yaraan leeyahay amaba ma aragtay qaabka wax loo socodsiinaya hadda hadda administratiivo ayaa talyaaniga yidhaahay ma aragtay kalka waxa waaye maxaa samaynay see waa lama dhaha waxay caalamka ka yimaado wadmadaas ma hadday ma gaarto jawhar iyo wixii kaloo kuma xidhmo ayay ku eg tahay hadda magaalada xarunta jawhar oo lalahay xarunta oo hirshabeelle oo xaruntii hirshabeelle ah waa facebookiga fiiya khaladaanka bulshada ka yeelaysa fiiya meecaanaad maaragtay owan soomaali oo oo mas-uul qaada ay xil ku haysahay ma leediin kaasi waxa uu ahaa saalex fuleel xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe oo khadka telefoonka igu warrameeyey
halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha dalka masar oo ka qayb galay shirka kooxda xiriirka afrika ee libiya ayaa sheegay in deganaanshaha iyo xasiloonida dalka ay jaarka yihiin ee libiya uu yahay mid qayb ka ah amniga qaranka ee dalkiisa warbixintan waxaa qaahire kasoo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni cabdulfataax asiisi oo shirkan kaga qayb galay dhinaca khadka internetka muuqaal ahaan waxaa ku weheliyey madaxweynayaasha dalalka kongo koonfur afrika iyo wakiilo ka socda madaxweynayaasha dalalka aljeriya iyo jaada iyo weliba madax kale oo ka tirsan ururka midooda afrika iyo qaramada midoobeya afhayeenka madaxtooyada dowladda masar basaam rayaad ayaa warbaahinta qaranka ee dalkani u sheegay in kulanka looga wada hadlay horumarka ugu dambeeyey ee arrimaha liibiya iyo sidii la isugu duwi lahaa xoojinta dadaalada lagu doonayo in lagu damiyo xiisadda weli ka alowsan dalkaasi madaxweyne asiisi oo hadal dheer ka jeediyey shirkaasi ayaa si adag u sheegay mowqifka dalka masar ee ku aadan dhibaatada dalka liibiya waa arrin daruuri ah in la dhowro madax bannaanida dalka liibiya iyo sidii la isugu geyn lahaa xasilinta dalkaasi waxaana si adag u taageersanahay in dadka reer liibiya loo daayo xal uhelidda dalkooda oo laga daayo faragelinta dowladaha shisheeye annagu waxaan u aragnaa deganaanshaha liibiya mid muhiim u ah amniga qaranka ee dalkeena ayuu yidhi cabdulfataax asiisi oo hadal ka jeediyey shir ay yeesheen kooxda xiriirka afrika ee u qaabilsan dalkaasi liibiya madaxweyne asiisi ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay la dagaalanka argagixisada ku sugan dalkaasi sababtoo ah buu yidhi waa mid halis ku ah dalalka afrika ee jaarka la ah waddankaasi dowladda masar ma hayso dulqaad ay ku sii eegan karto kooxaha argagixisada ee khatarta ku ah amnigeeda qaranka ayuu si adag u yidhi madaxweyne asiisi madaxweynaha waddankani ayaa sidoo kale carabaabay taageerada masar ee dadaalka midooda afrika ee xalinta dhibaatada liibiya isaga oo ku baaqay in la mideeyo dadaalada ay wadaan dhinacyada jaamacadda carabta iyo midooda afrika kulankan oo ay yeesheen dowladaha afrika ee xubinta ka ah kooxda xiriirka afrika ee u qaabilsan liibiya iyo xubno ka socda qaramada midoobay ayaa isku raacay in xiisadda dalkaasi lagu dhammeeyo xal siyaasadeeda waxayna si wadajir ah madaxda ka qayb gashay shirkaasi ay u cambaareeyeen dowladaha weli fargelinta ku haya dalka liibiya arrimahan ayaa imaanaya xili madaxa guddiga qaramada midoobay u qaabilsan dalka liibiya ay sheegtay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi in ay jebisay xabajoojinta islamarkaasina waxa ay ku baaqday in la hirgeliyo cunaqabataynta hubka ee saaran dalka liibiya dowladaha daneeya liibiya ayaa weli farigelin toos ah ku haya dalka liibiya xili dal weliba dalka kale uu ku eedeeyo inuu hub siiyo kooxaha ku dagaalama waddankaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
kadib markii maalintii isniintii dib loo furay ganacsiga gobolka minnesota bulshada soomaalida ee gobolkaasi ayaa bilaabay inay adeeg u doontaan suuqyada ganacsiga soomaalida haddaba wariyaha v o eda gobolkaasi maxamuud masacade ayaa qaar ka tirsan dadkii adeeganayay weydiiyey aragtidooda ku aadan xaaladan cusub
maasha allah suuqa dib loo furo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maanta waxaan kasoo doonay dharka ciidda ilmaha alxamdulilah alshukr bilcaalamiin annagoo dhowrayno maxay ahayd sharuucda oo covid nka oo maasha allah aan ku socnaa oo afkeenna soo xiranay isku dhowaanaynin marka saasaan ku adeeganayna walaal aniga faadamaa layidhahaa wallaahi suuqan laba toddobaad iyo ka badan naga xirnaay maanta waan ku faraxsana inaan dib loo furo carruurtan iidaan annagana aansharwada aan daba kacno sharwada aan ilaalino in dadka kala fogaado sidaasaan u joogna waxna waa aad iyo aad u dareensana wax wanaagsan wax isbedela waxaa ka jira maxay dadka oo dhowrayaan sharwacda u hogaansan sharciga inay kala fogaadaan golofiska xirtaan maaska xirtaan ay ku dadaalaan safetigooda magacaygu waxaa weeyaan faadimo xuseen dukaanka waxaan ku iibinaa waxyaabo badan oo kala duwan baan ku iibinaa sida maxaan ku dhahay ons special waan ku iibinaa cadaradaan ku iibinaa dharka dumarka oo dhan baan iibinaa sida duruucda cambuurada cabaayadaha marka waana carmel mool second floor dukaanka suuqii waa la furay dib baa loo furay muddo laba biloodana wuu xidhnaa haddii iminka la furayna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu si fiicana noogu socdo shuruudaha la sameeyey iyo shareecada la sameeyeyna aan raacno haddaanu annaga oo nahay dadka dukaamada leh iyo dadka magaranaysa ay kastamarka yaguba intuba isla ilaalino sida amarada lasoo dejiyo dowladda soo dejisay layidhi lix fiid ha la kala dambeeyo dukaamada in go-aan oo dadka loo cadiday loo sameeyo intaba waa raacayna insha allah haddii ilaha yidhaahdo waana jecela inay noo hirgasho wallaahi dee ilaa shalay unbaa la furay dadku sidii hore oo ciidihoo hore kale ma aha mana rajaynan inuu noqdo ko dadku guryihii bay ku jiraan waana baqayaan laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynana in dadku yimaado iminkana waa la socsoconaya asalaamu calaykum magacayga waxaa waaye axmed cabdulaahi cali waxaan ka mid ahay soomaalida ku nool gobolka minnesota magaalada minneabolis aadaan ugu faraxsanahay suuqa soomaalida in la furo oo dadkii businesskooda xoogaa uu u soo noqdo suuqooda iyo dadka inay shoobin suubsan karaan laakiin cabsida labaadu aad u weyn oo aan qabnaa waxaa ka mid ah maadaama suuqii la furay xilli oo aad u dhow iyadoo cudurkii dadkii weli ay magaalada u dhammaanayaan oo isbitaalada loogu jiro oo dadkii ay soo dhacayaan haddana dadkeenna oo aan ahayn dad aan dhowrsanayn oon sharciga aanan raacin oo aanan waxaa waaye dhinaca caafimaadka aanan si fiican ugu taxadirin waxaan ka cabsanayaa dhibaato kale iyo dib u dhac kale inay ku noqoto communitiga soomaalida oo loo badiyo dadka ugu fiican oo hadda ka badbaaday cudurka coronaviruska taas oo ay ahayd dadkii oo eerli guryahooda lagu xiray marka haddii suuqii la furay waxaan jeclaan lahaa in safetiga aad loo ilaaliyo laga taxadiro maxaa ka imaan kara beri marka dadkayga waxaan leeyahay hala taxadiro dhaqaale ahaan wuu fiican suuqa in la furo laakiin cabsi aad u weyn ay jirto cabsidaas aan ka cabsanaynaa
mascadda waa mahadsantaha magacaygu waa cabdirasaaq cali salaad maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in moolkii naloo furay oo dadkii iidda u shoobingaraysanayaan runtii bil ka badan ayaan xayirnayn oo jeclaynana eheladeenii aan u dirno lacagihii ay ku iidi lahaayeen sidoo kale annagoo aan shoobigaraysanno ilmaheenna aan wakhti fiican la qaadanno marka insha allah waxaan rajaynayaa dadka shacabka ah oo soomaalida inay ilaaliyaan nidaamka maadaama naloo fududeeyey oona layidhi bisnesyadiina waa fula kartaan waa shoobigaraysan kartaan insha allahu tacaala waan rajaynaya inay nidaamka ilaali doonaan horta shaqsiyan aniga businesskaygii weli waa xiran yahay oo transportationka dad ka shaqeeyaan ahaa laakiin waxaan ku faraxsanaya soomali kale in businesskii dib loo furo saameyn wanaagsan un igu leeyahay runtii in la furo maxaa yeelay xawaaladihii dukaamankii dharka laga gadan jiray waa dadka shoobingaraysan ayaan ku jiraa marka saameyn wanaagsan buu igu leeyahay runtii waan rajaynayaa inaan nala ka xirin maxaa yeelay haddii soomaalida aysan kala fogaan oo nidaamka aan la ilaalin waxaa laga yaabaa in mar kale la xiro kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadka deggan gobolka minnesota oo ka warramayay xaaladaha cusub kadib markii dib loo furay ganacsigii gobolkaasi
waxaa gebagabo maraya bisha barakaysan ee ramadaan maalmaha ugu dambeeya ee bishan ayaa ah kuwa ugu khayrka badan sababtoo ah waxaa ku jira habeenka leylatulqadriga oo ah habeenka ugu khayrka badan habeenada haddaba fadliga leylatulqadriga iyo ahmiyadda sakaatulfitriga ayaan waxaan ka waraystay doctor cali sheekh axmed abuubakar oo ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga ummada soomaali meel kastoo joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim wakula caam antum bikhayr waxaan isweydiinaynaa su-aashu ay tahay tobankii dambaan ku jirnaa ee fadligeedu muxuu yahay bisha ramadaan fadligeedu muxuu yahay leylatulqadri fadligeedu muxuu yahay bisha ramadaan waxay ka mid tahay shanta tiir ee islaamkan lagu dhisay arkaanul islaamka mid ka mida weeye soonka marka la soomaayo waa qiimo weyn ayuu bishan gaar u siiyey fadliga labaad ee bisha ku dhex jira waa leylatulqadri oo ilaahay uu sheegay khayrun min alfi shahrin kun bilood bil ka khayr badan weeye baa layidhi haddii la fiiriyo kun bilood waa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood weeye waa wax la yaab leh macnaheedu waxaa weeye shaqo kastaoo la qabto oo shuruuddii islaamku u dejiya wadata niyo wanaag iyo qalbi wanaag iyo lilaahi-nimadeennana lagu daro haddii la qabto qiimo intaa la eg ayay ku siinaysaa waxay la mid tahay habeenka haddii alla ku waafajiyo adigoo kun bilood shaqeeye bay la mid tahay fadliga saddexaad ee bishan ku jira qur-aankan ilaahay baa bishan la soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey nebi moxamed waxaa lagu soo dejiyey malakul jibriil ayaa ku soo dejiyey qur-aanku waxaa weeye adyaantii ilaahay oo dhan meeshay ku soo afjarmaysa weeye nebi maxamedna waa khaatama alambiyaa ee nebigii ugu dambeeye weeye oo ugu fadli badan waxaa la inoo sheega oo ilaahay abuuray malakuljibriilna malaa'igta ayuu u fadli badan yahay hawsha qiimahaalana bishan dhexdeeda ayay ka dhacday waxaa fadli afraad ah sakaatulfidriga oo ummaddu inay isu kaalmayso oo isku wada tiirsan tahay laga rabo oo xoolahani ummadday ka dhexeeyaane dadka waxaysa ay dadka kala kaalmeeyaan waxaa mudan bishan in la sameeyo in la tooba keena asala ani waxaa igu soo dhacaysa bishan dembiyaalka laga tooba keenay ugu waaweyn dilka aan isdilayna ee joogtada noqdee boqolaal sana soo socday baa ka mid ah oo ilaahay qur-aanka iyo sunnada uu si weyn ugu sheegay waxaa ka mid a dembiyaalka fadhi kudiriyaalka dadka ka shaqaysaa oo ka ganacsada fitna abuurka oo ilaahay lacnadiisu afar iyo labaatanka saac ay ku socoto oo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alfitnatu naa'imatun lacana allaahu man eyqadahaa dadka iyaguna waxaa weeye towbaa u furan ee ha ka laabteen dembiyaalka ay ku jiraan dembi saddexaad oo weyn ayaa jira oo ummaddeennu ay caan ku tahay marka la fiiriyo waxaa weeye aniga ayaa kaa fiican inaan xaqiro hebel waa madow yahay waa tima adag yahay in la caayo oo la isxaqiro oo diiraankeen aan xaqirno oo afrika aan wada xaqirno oo eshiya wada xaqirno ayaa dhaqani noo ah innaguna waan isxaqirnaa kaasina waa dembi weynoo waxyaalaha soonka dilaaya oo ajirkiisa baabi'inaya ayuu ka mid yahay dembiga afraad oon isleeyahay isaguna wuxuu ka mid yahay qaybta lugta jiidaysa dowladaheenna iyo gobolladeenna iyo hay-aadkeenna iyo shaqadeenna waxaa ka mida danta guud xoolaha ka dhexeeya iyo dhulka ka dhexeeya iyo wax kastoo ka dhexeeya kooxdii u hesha jaanis inay maamusho siday u badan yihiin ayay boobaan ay ku takrifalaan sidii wax iyagu ay leeyihiin oo kale waa dembi ummadoo dhan ay ka gelayaanoo aan la cafin karin maxaa jira ummaddan ruux walba cafis inuu weydiistay kaasi ku qasbaysaa afartaa dembina waxaan isleeyahay waa afarta ugu waaweyn oon samaynayno ummadda soomaali waxaa laga rabaa inay ka digtoonaato doctor cali waa mahadsan tahay zakaatulfitrigii ayaa isna qayb weyn ka ah gabagabada ama saacadaha ugu dambeeya ee bisha barakaysan ee ramadaan waajib miya sidee ayaana loo bixiyaa zakaatulfitriga su-aasha ku saabsan waxay tahay ruux waxay waajib ku tahay ruux kasta oo muslimah ha yaraado ha weynaado waxaa waajib ay noqonaysaa in la bixiyo habeenka ciiddu soo galays ay soo gasho ilaa salaada laga tukanaayo intaa u dhaxaysay waajib noqonaysaa waxaa bannaan in la soo hormariyo oo saacaddaa aan joogno la bixiyo haddayba daawo u noqonayso ay wax u tarayso dadkii masaakiintaha si iyagoo faraxsan ay u soo gaadhaan maalinta ciidda ah maxaa lagu bixin ma lacag mise cunto nabigu calayhi salaatusalaam cuntoha lagu bixiyo ayuu yidhi laakiin haddana baahida miskiinka ayay ka tarjamaysaa hadday marka lacagi u faa'iido badan tahay lacagta ayaa la siinayaa soomaali oo kale laba dollar iyo bar ayaa lagu soo horiyo culimmadu ay ku fadwoodeen waxaa ilo wanaagsan in laga badiyo miskiinka looga badiyo oo wixii la siin karaba la siiyo america iyo yurube marka la joogo labaiyo toban dolar toban dolar dalalkan turkiya iyo sacuudiga oo kale toddoba dolar afar dolar laakiin culimada meel kasta oo la joogo culimada warsada waxaan idiin rajaynayaa ummadda soomaali ciid wanaagsan karoona ayaa lagu jiraa waa inaan isu kaalmayno oo kadeedka u ina baday inaan iskaalmaysanaan kaga baxaynaa soonkana allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa doctor cali sheekh axmed abuubakar oo ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga qadka whatsapp ayuu igugu waramay rabadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaannu kusii saqaynaa gebagabadii idaacaddayada markana waxaad ku soo dhowaataan qhasiidadan aan saaka idinku talagallay
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay saaka bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak